korintos labaad cutubka laba iyo tobnaad waa in anfaano inkastoo aanay waxtar lahayn laakiin waxaan gaari doonaa riyooyin iyo waxa rabbigu muujiyo waxaan garanayaa nin masiix ku jira oo afar iyo toban sannadood ka hor kor loo qaaday ilaa sanadda saddexaad inuu jidhka ku jiray iyo inaannu jidhka ku jirin garan maayo ilaah baase garan oo waxaan garanayaa ninkaas laakiin inuu jidhka ku jiray iyo inaannu jidhka ku jirin garan maayo ilaah baase garan isaga kor baa loogu qaaday firdooska oo wuxuu u maqlay erayo aan lagu hadlin oo aan nin loo idmin inuu ku hadlo kaasoo kale xaggiisa waan ku faani doonaa laakiin xaggayga kuma faani doono itaaldarradayda mooyaane waayo haddaan dooni lahaa inaan faano daqon ma ahaan doono waayo runtaan ku hadli doonaa laakiin waan iska celiyaa inaannu qofna ii malayn mid ka weyn wuxuu igu arko ama iga maqlo inaanan isu sarraysiin waxyaalaha lai muujiyey weynaantooda dheer aawadeed waxaa lay siiyey wax jidhkayga muda oo ah mid shayddaan uu soo diray inuu ikadeedo si aanan isu sarraysiin waxaas aawadiis saddex goor ayaan rabbiga ka baryey in waxaasi iga fogaado oo isagu wuxuu igu yidhi nimcadaydu way kugu filan tahay maxaa yeelay xooggaygu wuu ku dhan yahay itaaldarrada sidaa aawadeed anigoo faraxsan ayaan ku faanayaa itaaldarrooyinkayga in xoogga masiixu igu soo dego sidaa aawadeed waxaan ku farxaa itaaldarrooyin iyo hadallo cay ah iyo baahiyo iyo silicyo iyo dhibaatooyin masiix aawadiis waayo markaan itaal daranahay ayaan xoog badnahay daqon baan noqday idinkaase igu qasbay waxay ahayd inaad i ammaantaan waayo sinaba ugama aan liidan rasuulladii ugu wada waaweynaa inkastoo aanan waxba ahayn hubaal rasuul calaamooyinkiis ayaa si dulqaad leh laydinka dhex sameeyey xagga calaamooyin iyo yaabab iyo shuqullo xoog leh maxaa idinka dhiman oo aad uga liidataan kiniisadaha kale anigoo aan idin culaysin mooyaane xumaantan aawadeed iga raalli ahaada markan waa markii saddexaad oo aan diyaar u ahay inaan idiin imaado oo idinma culaysin doono maxaa yeelay idinkaan idin doonayaa ee ma doonaya wixiinna waayo ma aha inay carruurtu waalidkood wax u kaydiso laakiin waa inuu waalidku carruurta wax u kaydiyo anna si farxad leh ayaan isu bixin naftiinnaanan isu bixin haddii aan aad idiin jeclahay ma si ka yar baa lai jecel yahay hase ahaatee anigu idinma aan culaysin laakiin khaa'in baan noqday oo sir baan idinku qabtay miyaan faa'iido ahaan wax idinkaga qaatay kuwii aan idiin soo diray midkoodna titos waan waaniyey walaalkeenna waan la diray isagii titos miyuu faa'iido ahaan wax idinkaga qaatay miyaanan isku ruux ku socon miyaanan isku tallaabooyin ku socon haatan waxaad u malaynaysaan inaannu iska kiindaafacayno ilaah hortiisa waxaannu u hadlaynaa sida kuwa masiix oo gacliyayaalow wax kastaba waxaannu u samaynaa si aad u dhisantaan waayo waxaan ka cabsanaynaa in kolkaan imaado oo aan idinka waayo sidaan doonayo inaad ahaataan idinna aad iga weydaan sidaad doonaysaan inaan ahaado waaba intaasoo ay jiraan dirir iyo masayr iyo xanaaq iyo iskala qaybqaybin iyo cay iyo xan iyo qabweynaan iyo rabshooyin waaba intaasoo kolkaan mar kale imaado uu ilaahay hortiinna igu hoosaysiiyaa oo aan u baroortaa kuwa badan oo hadda ka hor dembaabay oo aan ka toobadkeenin wasaknimadii iyo sinadii iyo nijasnimadii ay faleen